بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ميراث اولاد الام hooyada carruurteeda miiraadkooda iyo dhaxalkooda awlaadu lummi hum alikhwatu walakhawaatu min alummi walaalaha iyo gabdhaha walaalaha ah wiilasha walaalaha ah iyo gabdhaha walaalaha ah oo dhinaca hooye keliya ka yimid walaa yariuuna mana dhexlaayaan maca wujuudi axadin waariin min alfuruuci ow dakarin waariin min alusuuli mana dhexlaayaan ayadoo uu joogo waari oo min alfuruuc ah mulaqan ow dakarin waariin oo min alusuul ah halkan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan miiraadka ay leeyihiin meydka walaalihiis laakiin ku hooyo keliya ah waxaan soo marnay walaalaha meydka ku aabbahaya hooyada ah dhaxalkii ay lahaayeen kuwii gabdhaha ahaa ahlulfuruud asxaabulfuruud waxaa ah kuwa gabdhaha ah gabdhihii dhaxalkii ay lahaayeen waa soo maray shaqiiqaadka oo meydka ku aabbahayo hooyada ahaa markay wax dhexlaayeen iyo markayse wax dhexlayn iyo markay wax dhexlaayeen say wax u dhexlaayeen waxaan kaloon soo marnay dhaxalka ay leeyihiin gabdhaha ku aabbaha keliya ah meydka iyaga ahlulfuruud eh asxaabulfuruud eh waxaa noo dhiman oo asxaabulfuruudkii nooga dhiman ee ilmaha meydka ku hooyada ah bes waa ku hooyo keliya ku aabba keliyana maaha ku aabba iyo hooyana maaha aabba lama dhalin hooyaa la dhasha bes kuwaas dakarkooda iyo dhadigoodu labada mid walba oo ka mid a waa min ahlilfuruud min asxaabi lfuruud ay soo gudagelayaan horena waa usoo marnay nin casaba nin asxaabulfuruud ah oo aan casaba wax ku qaada karin waxaa ka jiraan nidhi laba nin bes raggu kulligood casabay noqon karaan casabay noqonayaan laba nin markii laga reebo nin ka mida wuxuu ahaa azawju casaba wax kuma qaato weligiisa kan kalena waa ninkeen waa alakhu liummin waa midkaa maanta kor joogno marka markii la joogo walaalaha meydka ku hooyada keliya ah loo kala saari maayo inay rag yihiin iyo inay dumar yihiin dhammaantood waa asxaabulfuruud asxaabulfuruud waa waayahay dhaxalna waxbay ku leeyihiin haddaan wax maanichoo dhaxalka ka manciya aysan joogin waxaan dhaxalka u diida laba mar markood ma dhaxli karaan waxba marka koobaad waa haddii farac waarito uu joogo mutlaqan wax ma dhaxlaan alikhwa liummin haddii farac waarituuba uu joogo meydku hadduuba ka tegey farac waari farac waari hadduu joogo mutlaqan wax dhaxli maayaan faracaas loo kala qaadi maayo inuu yahay lab iyo inuu yahay dhadig loo kala qaadi maayo marka labaad waa goormay marka labaad oyse waxba dhexlaynin waxa waaye waa haddii uu joogo daker waari ah oo min alusuuli ah daker waari ah oo min alusuuli ah waxaa soo guda gelaya aabbaha meydka aabbihiis awowgiis aabbihiis dhalay iyo wixii ka koreeyo saas ah oo silsiladu ay rag khaalisa noqonayso hadday joogaanba mid ka miduu kuwaas u joogo waxba ma dhexlaayaan alikhwa liummin waxba ma dhexlaayaan hadday intaas ka badbaadaan waxbay dhexlaayaan laakiin dhexalkoodu waa nuuceen dhexalkoodu waxaa loo kala qaadaa inay hal xaba yihiin iyo inay hal xaba ka badan yihiin hal xaba hadday yihiin wuxuu leeyahay assudusu ayuu leeyahay halkaas xabo ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo waa isku mid assudusu ayuu leeyahay xoolaha lix markii loo qaybsho qayb ka mid huu leeyahy hadday laba iyo wax ka badan yihiinna laba iyo wax ka badan hadday yihiinna waxay leeyihiin xoolaha athuluthu ayay leeyihiin athuluthu saddex markii loo qaybsho meel ka mid a ayay xoolaha leeyihiin see loogu qaybinaa thuluthka lidakari milu xadil unsayayni miyaa mase waa ka duwan yihiin bisawiyati yaa loogu qaybinaa labkooda iyo dhadigooda isku siyaa wax loo siinaa labkooda iyo dhadigooda isku siyaa wax loo siinaa waxaan u daliila aayaddii qur-aanka ahayd ilahi wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu aqun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudusu wain kaana rajulun hadduu ahaado yuurahu mid la dhexlaayo kalaalatan isagoon lahayn farac waaria iyo waalidkiisna uusan joogin aabbihii iyo awoyaashiisa ama gabar saas loo dhaxlo walahu akhun aw ukhtun oo u sugnaaday akh iyo ukhti akhun aw ukhtun walaal ama gabar walaalun oo ku hooyo keliya ah ku hooyo keliya ah gabadhan iyo wiilkan iyo walaalkan iyo walaashaan maanta meeshaan lagu sheegay ama aayaddan ku jiraahi waa kuwa ku aab ku hooyada keliya meydka ah waana bilijmaac oo khilaaf kama jiro alimaam اlqurطbi wuxuu yidhi raxmat اllah عalayhi ajmac اlculamaءu ana اlkhwaةa hunaa hum اlkhwaةu liummin ajmac اlculamaaء ana اlkhwaةa hunaa hum اlkhwaةu liummin waxay isku waafaqsan yihiin uu yidhi walaalaha maanta meeshaan lagu sheegay inay yihiin kuwii agga hooyada ka yimid keliya waa yahay falikuli waaxidi minhuma sudus fain kaanuu akara min daalika walaaluhu hadday yihiin intaas wax ka badan fahum shurakaau fi ulu ulukay shirka ku yihiin ulukaa ka dhexeeya shurakaa waa yidhi shurakaa meeshaan waxaa laga qaatay inaan labkooda iyo dhadigooda aan la kala saaraynin oo ay meydki ay u qaadanayaan ulukaas bisawiyati ay u qaadanayaan waaya wuxuu ihi sheikhu marka awlaad اlummi hum اlkhwaةu wاlakhawaatu min alummi waay walaalaha ragga ah iyo kuwa dumarka ah oo xagga hooyada keliya ka yimid walaa yariuuna mana dhexlaayaan wax maca wujuudi axadi waariin min alfuruuci axad furuucda ka miduhu oo waariu hadduu joogo waxba ma dhexlaayaan ow dakarin waariin min alusuuli ama daker waari ah oo usuusha ka mid a ayaa jooga wax dhexli maayaan haddana wa miiraatuhu miiraadkooduna bilfardi farado ku ahaada faraday wax ku dhexlaan casaba ma noqdaan casaba ma noqonaan weligood casaba ma noqon karaan lilwaaxidi minhum halka xabo oo iyaga ka mid ah awlaadulummi ka mid ah iyo walaalaha xagga hooyada meydka walaalaha kale ah hooyada keliya halkooda xabo wuxuu leeyahay assudusu walitnayni labada iyo faaktara waxa ka badanna waxaa u sugnaaday auluu uluaa u sugnaaday bisawiyati si sinanayna uleeyihiin uludka u leeyihiin laa yufadalu la fadili maayo dakaruhum calaa unhaahum dakarkooda laga fadili maayo dhadigooda la dhihi maayo waa loo kala badina la dhihi maayo waa loo wada sinaa waa loo wada sinaa markaasaa waxaa laga yaaba mararka qaar inay wiilkii ku aabbahayo hooyada ahaa gabaro ka wax badataa suurtagal ah wiilkii iyada kubahda ahaa gabadha iyo wiilka isku bahda ah oo meydka ku hooyada ah maxaan idhi kuwaas waa loo sinaa soo lama dhihin kuwaas wuxuu u sinan yihiinoo si sinanay wax u qaadanaayaan uludka si sinanay u qaadanaayaan matalan uludkiya wuxuu ku soo aaday laba gabdhood iyo laba wiil see loogu qaybinaa si sinana loogu qaybinaa ama wuxuu ku soo aaday saddex laba gabdhood iyo iyo wiilo ku soo aaday uludkii saddexaa asaga laftigiisa loo qaybina mid walba xabada la siinaa iyadoon gabar iyo wiil loo kala fiirin gabar iyo wiil loo kala fiirin markaasa waxaa suurtagala mararka qaar dadkii casabadaa inay ka waxbataan dadkii casabadaa inay ka waxbataana suurtagala tusaale ahaan hooyoo kale hadday joogto waxa way dhexlaayaan oo hooyadu ma xijaabi karto bal ayagaa waxay ka keexayhayaan uludkii ase waxay geynayaan sudusay geynayaan hooyo iyo laba gabdhoodoo oo meydka ku hooyo keliya ah iyo rag fara badan toban nin oo ku aabbayo hooyaha jooga matalan toban nin oo ku aabbayo hooyaha intaas waa la fahma soo maa toban nin oo meydka ku aabbayo hooyo ah iyo laba gabdhood oo ku hooyaa keliya iyo hooyadiis maydka intaasaa joogta masalada lix ka dhis hooyadu meeqay leedahay hooyadu waxaa jooga walaalaha jooga soo maa cadadun min alikhwa jooga maxay leedahay sudus sii hal xaba ka sii lixdan waayahay gabdhihii meydka ku hooyada ahaa keliya waa dad fara badan soo maa waa markay dhexlaayeen waa meeshaan hadda marayno waxay dhexlaayaan uluay dhexlaayaan uluay leeyihiin uluay waa meeqo lix saddex u qaybe waa laba qaybood laba si iyaga labadoodu marka labada gabdhood maxay u kala qaadaayaan labada xabo hal halay u kala qaadaayaan hooyadii iyo labada gabdhood mid walbaa xabad u qaatay meeqaa soo hartay xoolihii saddexaa soo hartay nimanka tobankaahoo jooga oo meydka ku aabbahaya hooyadaa dhammaantood maxay isku noqonayaan casabo waay waa casabo casabahe wixii soo haray iska leeyihiin saddexdii soo hartaa tobanka loo qaybina waaya iyo labaatan waxay rabaan ha noqdeene wax wax yaraa ka soo gaaraa soo maaha gabar ka mida gabdhihii ku hooyada ahaa meydka keliya ah iyo wiilashan yaa wiilka wiil kamida wiil kastaoo ka mida yaa wax badan markaan gabadhaa wax badan soo maaha gabadhaa wax badan weliba laba labaa laga yaba in uga badato mararka qaar gabar keligeedu laba nin iyo saddex nin inay ka badataa suurtagal ah oo casabo ah aha waa suurtagal waaya marka wuxu uhi shiku laa yufadalu dakaruhum calaa unhaahum waa meelaha ay uga duwan yihiin dadka kale ay uga duwan yihiin dadka kale walaalaha kale iyo dadka kale lidakari milu xadi lunsayeyni alla soo maha waxaa tiraa faa'ida أwlaad الأmi أwlaad الأmi yukhaalifuuna غayrahum yukhaalifuuna غayrahum min alwaraثaةi fii umuuri minha waaxid alإkhwaة لأmi الإkhوة لأm laa يufaضل dakrهm عalى أnثاaهm laa يufaضل dakrهm عalى أnثاaهm اثنين dakrهm laa يucaصب أnثاaهm dakrهm laa يucaصب أnثاaهm fayariuuna bisawiya fayariuuna bisawiya ثaلaaثة dakaruhum yudlii biاlأnثىa dakaruhum yudlii biاlأnثىa fayariu fayariثu waa yahay waxaa la yidhi أwlaad الأmi yukhaalifuuna غayrahum min alwaraثati waxay ku khilaafayaan fii umuuri umuur oo minhaa waxaa ka mida umuurtaas kow alإkhwaةu لأmin laa yufaضlu dakrhum calىa unhaahum dakarkooda kandhadig laga fadili maayo la dhihi maa lidakri milu xadi اlأnhayeyni bisawiyati wax ku qaadanayaan saan soo marnaba tan labaad dakaruhum laa yucasibu unhaahum dakerka dakarkoodu kooda dhadig ma ma casabaynaayo casabo ka dhigi maayo sida walaalaha kale walaalaha isku aabbahay hooyada ah iyo kuwa isku aabbaha oo isku casabay jireen saddex dakaruhum yudlii biاlunhaa fayariu qaraabada kuwa xawaashidaa waxaan soo marnay kuwa aan wax dhaxlin waxaa ka mid ahaa kullu dakarin adlaa biunhaa dakar walba oo ku soo dhowaada oo meydka ugu soo dhowaada dhadig wax miyuu dhexlaayey wax dhexli mayn laakiin waxaa laga soo reebaayey wlaad اlmi waa laga soo reebaa dhadigay kusoo dhawaadeen waxna waa dhelaaya dhadigay kusoo dhawaadeen waxna waa dhexlaaya waayahay miaalu iri اwaaxidi hal xabo oo owlaad اlmi ka mida markuu wax dhexlaya miaalkiisu wuxuu yahay an yamuuta شhakصu can اkhtihi walaashiisa ka dhintay oo min umihi ka ahaatay waa ku hooye keliya iyo wa khtihi aلshaqiiqa iyo hooyadii iyo walaashii dheh shaqiiqo ah oo ku aabbaya hooye ah meydka iyo wa ukhtayhi min abiihi iyo wa ukhtayhi labadiisii walaalood oo gabdho waya oo min abiihi xagga aabbaha ka ahato ku aabba keliya ah iyo wa ummihi hooyadii meydkan wuxuu ka tegey gabar asaga ku hooyo keliya ah iyo mid kaloo ku aabba iyo hooyo ah iyo laba gabdhoodoo ku aabba keliya ah iyo hooyadiis falilukhti oo min alummi assudus iyo leeda say sudus ku qaadatay farac waaria ma joogo sidoo kalena dakar waari ah oo min alusuulina ma joogo meeqa xabana waaye meeqa xabana waaye walaalaha hooyada xaggeed ka yimid hal xabo markaas maxay qaadanaysa saddexdaas alfood markii la isku helo sudus suduskiisii walilukti ashaqiiqatina annisfu barsi walilukhtayni min alabina maxaa la siina ayagana assudusu takmilata auluayni walilummina assudusu suduska sii hooyo maxaa suduska siiyey maanta suduska maxay ku qaadatay cadadun e min alikhwa jooga wa mihaalu irhi اithnayni labo oo xagga hooyada walaalaha kale ah meydka mihaalkooda markay dhexlaayaan an yamuuta shaksun inuu dhinto waaya can akhawayhi min ummihi wa ukhtayhi ashaqiiqatayni can akhawayhi waa labo walaalaa oo min ummihi xagga hooyadii ka ahaatay waa laba wiil oo ku aabba ah bes iyo wa ukhtayhi iyo laba gabdhood iyo laba gabdhood oo walaalo ah oo walaalihiisa oo ashaqiiqatayni ahoo ku aabbayo hooyo ah falilakhawayni min alummi athuluthu bisawiya see shuruuddii waa ofsadeen soo maha farac waaria ma joogo dakar waaria oo min alusuulina ma joogo sidoo kalena hal xaba maahane waa ka badan yihiin waa labo labay wixii ka badan maxay qaadanayeen aulu ulukiina sinan ugu qaybin walishaqiiqatayni na waxaa usugnaaday labada gabdhoodoo ku aabbahay hooyada meydka auluaaniya usugnaaday wa mihaalu irhi lakari min alinayni laba wax ka badan dhaxalkooda ay wax dhaxlaan oo xagga hooye keliya ka yimidna an yamuuta shaksun can akhiihi min ummihi walaalkiis xagga hooyada walaalkala ah waa keliya waukhtayhi minha wa ukhtayhi iyo labadiisa laba gabdhoodoo walaalo ah oo minhaa xagga xaggeeda walaalo kale ah xaggeedu yay taa taas xaggeeda walaalo kale ah lidhe waa xagga hooyada marka gabdhahan labada ah iyo wiilkaanba meydkii waxay yihiin ku hooyo keliya yihiin meydka waa ku hooyo bas wa akhiihi ashaqiiq iyo wuxuu ka tegey walaalkiis asaga ku aabbahay hooyaa falilakhawayni walukhti oo min alummi ka ahaada labada wiil a waa sidaba mariya sheeku falilukhtayni iyo walakhi oo min alummi saas ahe waxa labada ahu waa maxay ma gabdhaha mase waa wiilasha mase waa wiilka waa gabdhaha soo maa wax labada ah see sheikh wuxuu yidhi an yamuuta shaksun can akhiihi waa meeqa xaba kaas akhu waa hal xaba oo min ummihi iyo wa ukhtayhi minha cagsiguna waa isla mid isku sii mar walba wax noqo lahaayeen falilakhawayni uu yihi walukhti min alummi ama falilukhtayni iyo walakhi min alummi athuluth yaa u sugnaaday bisawiyati walishaqiiqina albaaqi baaqi uu leeyahy calaa kullin awlaad lummi laba marba wax ma dhexlaayaan labada maray wax dhexlayn waa goorme waa haddii uu joogo farac waari ah hadduu joogo waxba ma dhexlaayaan ama lab ha noqde ma dhadig ha noqdee marka labaado is wax dhexlayn waa goorme waa hadduu joogo dakar waari ah oo min al usuulina wax ma dhexlaayaan waayahay intaas markii laga soo gudbo masey wax u dhexlaan waxay wax ku dhexlaan ma farada mase waa tacsiib waay bilfaradi wax ku dhexlaan casabo wax kuma dhadhanshaan faradkooduna ama waa sudus ama waa ulu suduska iyo ulukana waxay ku kala duwan yihiin keliya hadday hal xabe yihiin waa maxay ama wiil ha noqdeen ama gabar ha noqdo halka xabee waa asudusu labay wixii ka badanna maxay qaadanayaan auluu loona kala qaadi maayo labkooda iyo iyo dhadigoodee waxaasay qaybsanayaan ulukii qaybsanayaan markay uluka qaadanayaan lab iyo dhadig loo kala qaadi maayo labay wixii ka badan ulukaasayna qaybsanayaan suduska halka xaboo qaadanaana loo kala qaadi maayo ma wiila mase waa gabar wuxuu raba ha ahaadee saasuu ku qaadanaa wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam wabilahi atowfiiq